halow war halow halow halow halow bili halow halow haa war same assalaamu calaykum see tihiin
alla mahaddiis waa wada fiicanna ee bal ii waran maxaad haystaa maanta bilow war warsamo waxaan kuu soo wacay arrin soo korortay saaka hadda waa saaka haye adaaba war haye ee bal wax ii sheeg
nin yahow mayd baa maanta nooyeel mayd allow alle innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun meydka muxuu yahay oo yaa dhinta dareenkaas ma qabin anigu qof xanuunsanna maan ogeyne warsoo ma taqaanid waa ninkii geeddi ahaa oo saaxiibbada aan ahaynoo maalin dhowaad aan ku barayay ninka dhintay waa ninkaas
allah ha u naxariisto allah ha u naxariisto oo muxuu sababsaday ninkaasi muxuu u dhintay ma xanuunsanaa bal xaalkiisu siduu ahaa bal wax iiga sheeg war nin yahow cudurkii baas ee karoonaha ahaa ba helay tiisin hadda waaba aheede sidii uu ku tegey
allah ha u naxariisto cudurkaasi fara ba'an ayuu dadkii ku hayaa allow noo kala dheeree dhibaato badan ayaa jirto walle ilaahay cudurkaasi warkiisa miyi meel kasta wuu gaara kowdhe ilaahay cudurkaasi hanaga qabto haye haddaba warsamow aan kuu sheego warka aan kuugu socday haye bal soo da aan maqle
waxaa la rabaa oo mas-uuliyad weyn naga saaran tahay in maydka la mayro lana aaso si deg deg ah
oo ma kaa dhabbaa bilow haa cid kale lama hayaa la yidhi oo aniga iyo adiga iyo madaxii aan ahayn
warniyow idaacadaha lama socotid miya sida loo aasamiyey dadkaas cudurka ku dhacay waxaasoo dhanba idaacadaha laga sheegay war same raadiye raadiya meeshu maba yaalle ma dhegaysan ee meel howl u baahan hadal uma baahna war same see wax kaa yihiin haa waa run tahay bal maan isku dayno dariiq kale ama waddo kale oo lagu mayri karo laguna aasi karo aan ahayn in annagu dhaqno
adiga ma haysaa waa yahay war same waxaa la sheegaya in lagu wargeliyey kooxda caafimaadka iyadaa kuu imaanaysa howshaas oo dhanna qabanaysa oo kaala wareegaysa meydka baryahan taasaa socoto caalamka oo dhanba taasaa ka socoto
war niyaho waxaad sheegaysahay waa war khayr iyo baraka iyo badbaado lehe yaan uga hagaagnaa waayahe dhib ma jiro waxaan ku raadinayaa ciwaankooda mar dhowna waan kugu soo celinayaa insha allah hadduu alla idmo
waa tahay ee bal soo dhaqso adigaan ku sugayaa waad og tahay waxaa la rabaa in maydka la dedejiyo annagana u xilku naga dhaco war same waa runtaa taas waxa waaye meyd guri laguma sii haystee weliba waa- waxaa la sheegaya mid cu- cudur waa- cudurkaas u dhintay waa dhibaatee haddaan kuu soo raadinaya kuu soo diraya waa yahay war same khayr allaha ku siiyo
Ee, horta ma maqlayseen wixii la dhex maraya aniga iyo bile intaan taleefanka ku hadlayay
haa aabbe waa maqalnay codkiisa ma qarsoonayn ilaah baa qoorteeda iiga bixiya horta kowdhe haddana taleefankiiba iga sugayaa sidaan waxyeeli lahaa ayaa la yaabahay bal sideen waxyeelaa hadda aaba waxaa kaloo la sheegay in meydad badan xaafadaha lagu meeray oo dadkii meeray asbuuc kadib ay qaadeen cudurkii covid 19 nasiib daro qaarkoodna ay u geeriyoodeen tani waxay keeni kartaa inuu cudurka si fudud u faafo sidaas darteed waa in la raacaa habka ay ku taliyeen hay-adaha caafimaadka iyo culimaadudiinta sidii loo dhaqi lahaa meydadka iyo sidii loo aasi lahaaba gabadha ismaanay khayr badan allah ku siiyo warka intaasuuba ku eg yahay marka wax laguu sheego ayaad wax ogaataa baad yidhi dawooyin kaalmaati iyo malaha kaniin wax tara ah nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulama salaan gacana kooxo hadalkood baddaa ku koobno gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer ha u dhowaan kuba kan kale uu ka durgaa kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kilkisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaa doontaba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo Caro